aan ku bilowna meelo ka mida magaalada muqdisho waxaa maanta isugu soo baxay boqolaal dadweynea oo caraysan oo ka mudaaharaaday dil xalayta u degmada boondheere ee magaalada muqdisho uu ka geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray
fowdada daaya walaalayaal fowdada daaya fowdada ha la daayo aan ismaqalno fowdada ha la daayo aan ismaqalno fowdada ha la daayo waa boqolaal ka mida dadka muqdisho suu soo baxa waddooyinka waaweyn ee magaalada waxay ka xun yihiin dil xalay jiidkii askari ka tirsan ciidamada booliiska u geysan laba qof oo shacaba banaanbaxayaashu waxay gubayeen taayaro waxay tuurayeen dhagxaan waxaana sidoo kale dhulka ay soo dhigeen sawirada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee ku hardhanaan magaalada meelo ka mida guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa tegay meelaha qaar wayse ku adkee dadku inay dhegaystaan dadweynuhu aada u caraysnaa ayaa dhegaysa diida hadalka guddoomiyaha meelaha qaar waxay tuurayeen dhagxaan usoo banaanbaxay inaa xaafada nagu dilo oaanu ka afurayno noo imaada xaafaddeena nagu dilo gabadha iyadoo dhardha ii dhaqdhaqanaysa alaab la dilay oo umulasoo toban beri dhalan ayaa u soo banaanbaxay wiilkii wadnahay uga dhacday askariga oo dilay weliba usii fakasho oo sameeyey walaalkiisa oo qabta oo dhaheey askarigan halaga qabto oo markii dambe la qabtay maxayna u qabta saas ananka oo xaafadii waa amarka waaba qaadanay maxaa xaafadda nukaa daba imaadona nugu dilay dada cabasho badanaa ka tabayna saanna ma qabato canshuuraa bixiyoyna waraa masaakiinaan nahay canshuuraa nagala qaado waxay xasaradeen u tugaxsantaa maanta mudane madaxweyne waa adiga dartaa marastia la dilaa gabar saddex biri dhalan waraa saddex biri tiriley intee ka shaqaysaa laa ilaaha illallah waraa maalintii lagu dooraay boorarka xamar ku yaal oo dhan waa jexjeexa intaa kaada ka ehin maantana adaa kuu soo soconnaa mudane madaxweynena wanaaji wanaagga waa jecelnaa wixii wanaagsan waan jecelnaa mudane madaxweyne waxaa u naafoowa anay qaranka soomaaliya waay soomaaliya inay sii jirtaa jeclahay hana dugdumin war haddaa curanna war haddaa curanna hana dugdumin ilaahay saacad inaana istaagi doon waanala dikraa waxay xasaradeena u kacsantaa maanta mudane madaxweyne gabar iyo wiilaa dhintay waxayna ku dhinteen gacanka gardaranaad disha waxay halleeye male shacab waay waraa midi xatee ma wataa midi qofaa midi wadanoo la dilaa inta lagu arkay waraa kuwa bustowladaa haystoo dadka dilaya hala raadsano askarta inay wax dilaan hadday rabaan kuwaasa dilaan shacabkaa dowladda ku tahay in la dila haddaa xukmisa waa qaldantaa looma fikiri miya guddoomiyaha gobolka ayaa la hadlay boqolaal ka mida dadkan wuxuu hoosta ka xariiqay haddayna gacanta lagu hayo askariga dilka geystay wuxuu xusay isagoo ku dhan ah dadweynaha inay maxkamad la istaagi doonaan askariga dilka geystay reer muqdisho dareenkooda sida ay u muujinayaan waa uga mahad celinaya dhacdada xala dhacday waa mid aan idinla wadaagayno xanuunkeeda mar haddii aan idinla wadaagayno waa tallaabaha aan qaadnay ayaan idiin sheegaynaa tallaabaha aan qaadnay dhacdadii xanuunka lahayd ee xala dhacday tallaabaha aan qaadnay ayaan idiin sheegaynaa xalay si si mas'uuliyad darro ah si mas'uuliyad darro ah ayaa laba qof oo shacaba wuxuu ku dilay askari booliis ah askariga booliiska ah ee dilay shacabka soomaaliyeed laayey ayaan askariga dilay dadka waxaa loo qaaday xabsiga ayaa loo qaaday arrintaasna waa loo daba taagan yahay ciddii amartay iyo isagaba tallaabo cad ayaa dawladdu ka qaadaysaa adinka mas-uuliyiintii dadka la dilay aniga ii imaanayaan ayagaa maxkamadaynaya ninka dhibka dhigay ayagaa maxkamadaynaya qoysaska la dilay qoysaska laga dilay dadka iyo aniga oo isku safa ayaa maxkamad la fuulayna waxaan rabaa mar haddii intaasu dhacday madaxda dawladdu sida aan u muujinayo ayay ila qabaan oo aniga ayaa codkooda ku hadlaya tallaabooyinka kale ee khaladaadka ah oo aan hayn tii xalay oo keliya ayadana dawladdu way ka fadhidaa go'aanaa laga soo saari doonaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa soo hadal qaada bandowga caradu ka dhalatay dhammaan waxyaabaha bulshada xadgudubka ku ah oo ay ka mid tahay oo ay ka mid tahay bandowga ay ka mid tahay cadaadisyada faraha badan arrintaas dawladdu talay ka leedahay go'aanno ayaana ka soo bixi doona go'aannada soo bixi doona aan dhowrno qaybo ka mid a magaalada muqdisho maanta waxaa gilgilo banaanbaxay ay sameynayeen boqolaal ka mid a dadka muqdisho meelaha dadku isugu soo baxeenna waxaa ka mid a isgoyska jubba iyo fagaaraha darjirka daahsoon degmada boorneer waxay ahayd meelaha ugu bada banaanbaxuu ka dhacay waana halka xala dilkuu ka dhacay cabdulqaadir okey v o a muqdisho